الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ثالثها التaaبع laa يuqadamu أصlا calى الmatبوuci فيma jaزmu waxaynu kusoo shiray qaacidada markaa la yidhahdo ataabicu taabicun wuxuu ihi haaliثuhaa teeda markaa saddexaysa qawaacidda soo gudagelaysa qaacidada ataabicu taabica bimacnaa ka xukumka shay ka raacaya shay kale laa yuqadamu lama hormariyo aslan yani markaa asal ahaan yani sinaba cala almatbuuci ka markaa uu raacayo ka la raacayo lagama hormariyo fiima jazamuu siday culammadu gooyeen ee qaciyeen marka lagu socdo wuxuu inoo tilmaamayaa taabica iyo matbuuca inaynay suurtoobi karin taabica in la horraysiiyo oo matbuuci uu ka horreeyo inaynay dhici karin masaa'il badan oo baabkaas markaa ku dhismaya ayaana jira masaa-isha markaa ku dhismaya waxaa ka mid a inaan markaa ma'muumku imaamka aanu ka hormaraynin xagga makaan ahaan iyo xagga ficil ahaan ficilka salaadana inaanu kala horaynaynin inaanu markaa xagga istaagga meesha maqaamka uu taagan yahayna inaanu ka horraynaynin oo meel ka horraysaba imaamka inaanu istaagaynin masaa-isha ku dhismaysa ayay markaa ka mid tahay masalada markaa la yidhahdo musaaqaadka iyo musaaracada yacni waxa weeye taas lafteeda markaa culammadu waa ka hadlaana waxay yidhaahdaan maadaama musaaracadu ay tabac u tahay musaaqaadka oo meel musaaqaad yacni lagu sameeyey oo markaa waxa weye beeran oo dhirti markaa ku taallo marka halkaasoo kale meelaha dhexdhexaadka ah ee markaysagaa banbanaan meelahaasoo kale musaaraca waa lagu samayn karaa tabacan oo waa markaysaga waxaan markaa musaaraca ahaan qofkii waa dhici kartaa in markaa loogu markaa yacni looga kireeyo laakiin waxa weeye ta noocaasi ee tabaca lagu samaynayaa waa in ilaaba ilaa musaaqaadkii waa inuu horreeyaa bay yidhahdaan marka masaa'il badan ayaa baabkan ku tacalluqa xagga markaysaga waxaan xidhashada lafteeda yacni la xidhanayo salaada yacni ma'muumku imaamka kalama hormarayo saas si la-eeg dadka aynay jumucadu ku waajibin sida musaafirka dadka sadacaalka ah oo kale iyaga laftoodu culammadu waa ka hadlaan hadduu markaa yacni iyadoo dadkii jumcadu yacni ku xidhnayd ee bimacnaa afartankii siday shaaficiyadu shardiso afartankii markaysaga waxaa mustawdiyiinta ahaa ee markaa muqiimiinta ahaa iyagoo aynay markaysagaa ku xidhanin imaamkii inuu markaa ku xidho markaa dad musaafiriin oo kale ay ku xidhaan tan noocaas oo kale markaysagaa culamada qaarkood waa diidaan oo waxay yidhahdaan markaa maadaama uu yahay taabicu inaanu matbuuca ka hormarin ruuxana calaa sabiili tabacun uula imanayo salaada jumuce laakiin salaada jumce isaga markaysagaa gaarnimadiisa mid loo sharciyeeyey aanu ahayn taa lafteeda markaysa waxaan waxay tilmaamaan inayna markaysagaa jaa-is ahayn ayaa markaa shaaficiyadu ay sheegaan haalisuhaa qawaacidda soo gudagelaysaa teeda saddexaysaa attaabicu taabica ka shay kale xukumka ka raacaya laa yuqadamu lama hormariyo aslan yacni asal ahaan bimacnaa sinaba fiima jazamuu siday culammadu qadciyeen marka lagu socdo marka aslanta waxaa ku sugan buu marka uu leeyahay bimacnaa tasaahul oo suwar ka baxaya baabkaas baa markaa jira waxaana laga fahmi karaa aslanta inaan waxa weeye suwarka waxba ka baxaynin sidaas aawadeed yacni waxa weeye suwar ka baxaya ayaa jira marka xoogaha markiisa waxaa tasaahul ama markiisa waxaad markaa yacni tasaamux baa markaa ku jira cibaaradaas wa fii tawaabici lumuuri ikhtafaruu maa lam yakun fii hayriha yukhtafaru watafaruu way markaysa waxay dhaafeen culammadu fii tawaabici lumuuri umuuraha markaa tawaabicdooda waxay ku dhaafeen oo ku saamaxeen maa lam yakun fii hayriha yukhtafaru maa lam yakun waxaan markaa ahayn yukhtafaru mid markaa la dhaafayo fii hayrihaa waxaan tawaabicda ahayn waxaan lagu dhaafaynin bay tawaabicda ku dhaafeen wa naxwuhaa fi sharci dimnan yukhtafaru wa naxwuhaa saasoo kale markaa yacni qaacidadaa xagga macnaha waxaa kala mid ah in markaa yacni qaacidada lafdiga kale la yidhahdo yukhtafaru waa la dhaafayaa fi sharci sharciga gudihiisa dimnan shaygu markaysagaa shay kale dhex jirka uu ku dhex jiro ayaa markaa la dhaafayaa bimacnaa si markaa daatiya aan loogu qasdinin maa laa yakuunu fiihi qasdan yukhtafaru waxaan markaa aanu ahayn yacni qasdiga markaa loo qasdinayo daat ahaantiisa mid la dhaafayo fa rubbamaa qaaluu inay yidhaahdaan baa laga yaabaa bilisna ktufira bil athnaa baa asalku ahaa hamsatulqaci la akhriyo laakiin nadmiga darteedoo markaa jabaya ayaa laba daruuro markaysaga yacni mid waliba waa ku bannaan tahay in la yidhahdo hamsada hamsatulwasli laga dhigaya laamkana waa lahoos dhigayaa bilithnaa la yidhaahdo waxaa kaloo kugu bannaan in markaa la yidhahdo hamsatulqadciga xarakadeeda la naqliyey oo laamkaa loo raray ka horreeya markaasay waxay noqotay bilathna bilathna labada weji markaysaga waa laba daruuro labaduba waa jaa-is fa rubbamaa qaaluu inay yidhaahdaan baa laga yaabaa bilasna uktufira ay uktufira waa la dhaafay bilasna ashyaada markaa dhexgalka yacni bartanada iyo markaysa waxaan markaa dhex ahaanta waxaa lagu dhaafay maa laysa fii awaa'ilin muktafara maa laysa muqtafaran waxaan ahayn markaa mid la dhaafay fii awaa'ilin fii awaa'ili cuquud caqdiyada markaysaga awaladooda bimacnaa yacni xaggooda hore waxaan lagu dhaafin ayaa dhexdooda lagu cafiyaay oo lagu dhaafa wa akaduu way markaa ta'kiidiyeen oo culammadu waa adkeeyeen liawaa'ili alcuquudi caqdiyada markaysaga awaa'ishooda bimacnaa waxyaalaha ugu horeeya bima laa yu'akadu yacni markaa waxaan markaa lagu akidin oo lagu xoojinin alaakhiru lahu yacni aakhirka markaysagaa dambeeya aakhiruulcuquudka awaakhirulcuquudka waxaan lagu akidin oo lagu adkaynin ayay markaa cuquudda awaa'ishooda ay markaa ku akideen wahya markaysagaa yacni qaacidooyinkaasi cibaaraatun erayo iyo alfaad weeye oo bimacnan muttaxid ay kaa'inatun bimacnan muttaxid yacni ahaaday macno isku mid ah wa haadihi tucaddu fii maa yatari wa haadihi markaysagaa qaacidadan macnuhu markaa yacni ka tilmaamaya ay sheegayso tucaddu waxaa lagu tiriyaa fii maa yataridu waxyaalaha markaysagaa mutaridka noqda ee bimacnaa qiyaasooba ayay markaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay waxau inoo tilmaamayaa qawaacidda markaa soo gudagelaysa alfaad kala duwan culammadu inay ku cabireen yuqtafaru fii asnaa'i alcuquudi maa laa yuqtafaru fii awaa'ili alcuquud caqdiyada markaysagaa dhexdooda waxaa lagu dhaafaayo lagu cafiyaa waxaan awallada bimacnaa caqdiyada xaggooda hore aan lagu dhaafin caqdiyada xaggooda hore waxaan lagu dhaafin baa lagu dhaafa mar kale waxay ka cabiraan yacni yu'akkadu liawaa'ili alcuquud bima laa yu'akkadu biawaakhiri alcuquud caqdiyada markaysaga awaa'ishooda waxaa lagu akidaa waxaan markaysaga awaakhirtooda markaysaga aan lagu akidin oo aan lagu adkaynin ayaa markaysaga lagu adkeeya waxay la simcina tahay qaacido markaysa waxaan markaa culammadu ay yidhaahdaan yuqtafaru fi dawaam maa laa yuqtafaru fi libtida xagga markaysagaa shayga daa'imitaanka uu daa'imaye sii jirayo waxaa lagu cafiyaay oo lagu dhaafaa waxaan bilowga markaysagaa la bilaabayo aan lagu cafinin oo lagu dhaafin ayaa markaysa waxaan markaa inuu sii daa'imo sii jiro lagu dhaafa oo waxaa jira waxyaalo markaysa waxaan markaa yacni iyadoo aan sideeda u ansaxaynin haddii in la bilaabo laakiin hadduu hore u sii jiray markaysagaa la yska saamaxayo inuu iska sii jiro yacni inuu iska sii jiro ayaa markaa la yska saamaxaya sida waxa weeye markaa waxa uu guursaday addoon shuruudiina waa u dhammaystiranta oo bimacnaa zinana waa isaga baqay waa midda labaadee markaysagaa gabadh xora wuxuu ku guursadana waa waaye gabadh xora wuxuu ku guursadana waa waaye marka shuruud iyaday u dhammaystiran tahay ayuu wuxuu guursaday addoon buu markaa guursaday hadhow buu dabeedna markaa wax helay oo markaysa waxaan markaa uu yacni hani noqdayoo yacni saca iyo ballaar buu iska helay ma yacni caqdigii hore ma fasakhmaya mise fasakhmi maayo laba qowl bay culammadu ka leeyihiin yacni qaacidadan marka culamada qaar waa ku dareeriyeen oo waxay yidhahdeen fasakhmi maayo sababtuna waxay tahay yuqtafaru fi dawaab maa laa yuqtafaru fi libtidaa shaygu inuu daa'imayo waxaa lagu cafiyaay oo lagu dhaafaa waxaan markaa bilowga la bilaabayo aan lagu dhaafin ayaa markaa lagu dhaafaa bay yidhahdeen marka sidaas aawadeed fasakhmi maaye waa iskaga markaysaga waxaa baaqi noqon karaayo yacni waxa weeye waa u bannaan tahay markaysaga inuu kusii sugnaado oo waxa weeye sidaas iyada ah uu marka isaga sii qabaa mid u bannaan weeyaan bay yidhahdeen mid u bannaan weeyaan bay yidhahdeen cuquudda markaa dhexdooda waxaa lagu dhaafaa waxaan awaa'ishooda lagu dhaafin waxaan awaa'ishooda yacni lagu dhaafin tusaalihiisu waxay ahaaday ruux baa markaysaga waa indhaqabay dabeedna markaysa waxa markaa dagaalkii jihaadkii goobtii ayuu ku indhabeelay yacni saamigiisa waa la siinaya waayo markii uu ninkani dagaalka yimi dee waa indhaqabay waa indhaqabay xataa waxa weeye haddii aan dagaalkaba ku gaadhin oo dee amar ilaahay isaga yimi oo sidaa ku indhabeelay waxa weeye saamigiisa waa la siinaya laakiin ruux indhalaa baa markaysagaa goobtii markii horeba soo xaadiray markii horeba waa indhalaa taas iyadaa waxay culammadu yidhahdeen wax saamiya ma laha laa yushamu lahu wax saamiya yacni lama siinayo bay yidhahdeen marka waxa weeye shayga markaysagaa yuqtafaru fi lasnaa fii asnaa'i alcuquud maa laa yuqtafaru fii awaa'ilihi waxaa kaloo markaa la mida ninka markaa muxrimka ah ama qofka muxrimka ah inuu wax guursadaa isagoo ixraamkii ku sugan yacni markaa uma asaxayso laakiin bacdu alculamaa baa waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye uu markaa wax furay inuu soo ceshadaayoo raajacsigu iyadoo waa asaxaysaa bay yidhahdeen inkastoo taa khilaaf ku sugan yihiin oo markaa culamada qaarkood ay markaa diidan yihiin marka culamada yidhi waa asaxaysaa waxay leeyihiin yacni markaa caqdi yacni kani lagu dhex jira buu ahaa oo hore usii jira marka istimraarkan uu sii istimraarayo ee markaysagaa lasii sugayo ee lagu raalli noqonayo inuu daa'imo yacni waa ka duwan tahay inuu waxa weeye hadda marka caqdi bilaabo marka waxa weeye waa shaygii caqdigii dhexdiisii yacni wax lagu cafinayo ayaan markaa lagu cafinaynin yacni markaa bilowgiisii aan lagu cafinayn bilowgiisii aan markaa lagu cafinayn lafdiyadan marka uu ka cabireen oo waxa weeye marka waa isku dhadhow yihiin yani yuktafaru fi tawaabic lumuur maa laa yuktafaru yani fii hayriha yani erayadaasoo dhan markaysa waxaan waxay yihiin erayo isku dhow waxaanu sheekhu yidhi markaysa waxaan waa cibaaraat macno keliya ah waxaana lagu tiriyaa inay mudaridatoo bimacnaa qiyaasoobayso ayaa lagu tiriyaa buuri marka cibaarada uu suyuudi u isticmaalaya waxa weeye inay cibaarada ugu horaysa ugu fiican tahay waalcibaaratu luulaa axsanu wa acam iyadaa wanaagsa wanaag badan iyadaana markaysa waxaan markaa caamnimo badan marka waxa weye cibaaraadka kale waxaad moodaa inay khaas yihiin oo waxaa cibaarada markaysaga odhanaysaa yuktafaru fi tawaabic lumuur maa laa yuktafaru fii hayri yani markaa taas baa markaa ugu caamnimo badan taas ayaa ugu caamnimo badan khaaskuna caamka waa gudagala laakiin caamku khaaska ma gudagalo marka waxa weeye caamku khaaska waa kaa kaafin karaa laakiin khaasku caamka kaama kaafin karo marka sidaas aawadeed macno keliya eraygaa waa la mulaaxadeeyo waxaa la yidhi cibaarada suyuudiguna waa macno keliya ma odhan xagga markaa faruuqda haddii laga eegana yacni markaa tahoraa ugu caamsan oo ugu shumuul badan oo ugu caamnimo badan marka uu yidhi waxa weeye shayga dimni ahaan waxaa lagu dhaafaa waxaan markaa qasdi ahaan loo dhaafin bimacnaa shay baa waxa weeye ashyaa kale ku ku dhex jiraa oo waa iska markaysagaa dimni ahaan buu markaysaga usoo gudagelayaa caqdiga waxaa lagu dhaafayaa waxaan markaysagaa lagu dhaafaynin haddii loo qas haddii loo qasdiyo waxaan lagu dhaafaynin ayaa markaysaga isaga lagu dhaafaya waxa markaa yani masalan uu yidhi yasixu tacliiqu likhtiyaari lilnikaax dimnan in waxa weeye ikhtiyaar markaysa waxaa lagu xidho guurka waa asaxaysaa dimni ahaan loogu xidho kain dakhalti fa anti taaliqun sida in la yidhaahdo haddii aad guriga gasho waktiga soo socda fa anti taaliqun adigu waad furan tahay iyo haddii markaa la yidhahdo waman dakhalat fa hiya taaliqun tii gashaa markaysagaa guriga waa furan tahay haddii saas la yidhaahdo bimacnaa waxa weeye markaysa waxaan markaa dumarku wax shaqaa markaysa waxaan markaa kuma laha yacni markaa talaaqa ha yeeshee markaysa waxaan haddii lagu xidho waa suurtoobi kartaa markaysa waxaan markaa inay saas usoo galaan yacni saas oo kale waa dhici kartaa markaysa waxaan markaa inay usoo galaan liannahu yuktafaru fi dimnihi maa laa yuktafaru fi lmustaqil shay madax bannaan yacni marka waxa weeye waxaan lagu dhaafin oo aan shay kale ku dhex jirin isaga markaa maqsuud daatadiisa u ah ayaa markaysagaa dimniga lagu dhaafaa marka waxa weeye dimnigu waa ka khaasan yahay buuhi markaysagaa taabica waa markaysagaa nooc taabica ka mid a adigu calaa kulli xaal yacni qawaacidda markaysa waxaan markaa soo gudagelaysa qaacidadaas attaabicu taabicun yacni saasay qawaacid badan ayaa marka kusoo xaroonaya attaabicu laa yufradu bilxukmina waa ka mid ahaydo waynu soo aragnay yacni taabica xukm laguma gaar yeelo oo haddii markaysa waxaan aad iibinayso yacni tulud marka waxa weeye isisidata oo markaysa waxaan markaa uuray ah haddii aad iibinayso ma ma bannaano inaad tidhaahdo waxa weeye neefka marka ay sidana waxaasaan kaa siiyey iyadana waxaasaan kaa siiyey waayo neefkani markaysagaa ay sidee markaysagaa uurka ugu jiraa waa taabic maadaama uu taabic yahay ataabicu laa yufradu bilxukm taabica xukm laguma gaar yeelo xukum looma ifraadiyo looma gaar yeelo haddaad xukum u ifraadiso markaysaga wuxuu noqonayaa markaysagaa baatil ayuu noqonaya haddana waxa weeye inuu iskaga guda jiraa oo gaarkiisa yaanad ugu qasdin ama yaanad gaar ugu gaar yeelin oo mustaqil ka dhigine waa bannaanta oo waxa weeye tan uu hadda ina leeyahay masalan tan uu hadda markaa tilmaamaya uu leeyahay shaygu inuu dimni yahay wax lagu dhaafo ayaan qasadka lagu dhaafin yacni taa waa isshabbahan attaabicu laa yufradu bilxukmi oo kale lamid attaabicu laa yufradu bilxukmi oo inaad tidhaahdo waxa weeye uurkana waxaasaan kaa siinaya neefgeysidana waxaasaan kaa siinaya iyadana waxaasaan kaa siinaya yacni markaysaga mashruuc ma laakiin waxa weeye in la yidhaahdo tuludda ah markaysa waxaan markaa u rayda ah waxaan kaa siinayaa intaas oo hoosta marka ay ka tahay markaysagaa yacni neefkaa marka ay sidana in ictibaar la siiyey laakiin wax loo gaar yeelay ayna jirin a oo la yidhi tuluddaa markaa xaamiladun baan intaa kaa siiyey yacni ta noocaasi waa jaa-is oo waa bannaanta wa fii tawaabici lumuuri iktafaruu waiktafaruu culammadu waa dhaafeen fii tawaabici lumuuri umuuraha kuwooda markaysa waxaan markaa tawaabicda maa lam yakun waxaan ahayn yuktafaru mid la dhaafayo fii hayriha ay hayri tawaabic waxyaalahaan tawaabicda ahayn yacni marka wax aan lagu dhaafaynin ayaa tawaabicda lagu dhaafayaa wa naxwuhaa saasoo kale waxa ahaaday yuktafaru waa la dhaafayaa fi sharci sharciga gudihiisa dimnan shaygu dhex jirka uu shay ku dhex jiro maa laa yakuunu waxaanu ahaanaynin yuktafaru fiihi qasdan yani markaa qasdan yani wax markaa yani lagu dhaafayo qasad marka isagaa loo qasdiyey isaga oo bimacnaa isaga lagu ifraadiyey shayga in loo gaar yeelo waxaan lagu dhaafaynin oo mustaqil laga dhigo ayaa shay kale inuu ku dhex jiro lagu dhaafaya fa rubbamaa qaaluu inay yidhahdaan baa laga yaabaa bilisna aw bilasna ya uktufira uktufira waa la dhaafay bilasna markaisagaa shayga marka yani asnaa'u lcuquud caqdiyada markaisagaa yani dhexdooda ama bartanadooda maa laysa fii awaa'ilin muktafara waxaan marka awaa'il cuquud markaisagaa lagu dhaafay waliawaa'il cuquudi akaduu wa akaduu way ta'kiidiyeen liawaa'il cuquudi caqdiyada marka awaladooda bima lahu laakhiru laa yu'akadu waxaan markaisaga yacni aakhirka caqdiyada markaa xaggooda dambe ama aakhirkooda aan lagu tawkiidinayn ayay markaa cuquudda awalladeeda ku ta'kiidiyeen wahiya cibaaraatun erayadaasi waa cibaaraat waa kelimaat oo bimacnan muttaxid ay kaa'inatun bimacnan muttaxid yacni markaa ahaaday macno isku mida markaisaga ahaaday wa haadihi tucaddu fii maa yatarid waxaana tan lagu tiriyaa markaa kuwa itiraadaya inay markaa ka mid tahay alqaacidatu alkhaamisa qaacidada shanaad tasarufu alimaami cala alraciyati manuutun bilmaslaxa qaacidada shanaad waxay tahay imaamku tasarufka uu ku tasarufayo cala araciyati raciyadda uu ku tasarufayaa yacni shu'uunta khusaysa manuutun wuxuu ku xidhan yahay bilmaslaxati maslaxad buu ku xidhan yahay oo wixii maslaxa inay ku jirto ayaa markiisa waxaan markaa uu maslaxa u arko ayaa loo shardinayaa hawe ahaan inuu ugu tasarufo ma aha tasarufu limaami liraciyati uniita bilmaslaxati almarciyati وhadihi naص عalayha الshaafiعي إid qaala qwlا ma lahu min daafici manزilaة الإimaami min marciyh manزilaة الwaliyi min muuliyih وaصluha ruwiya min qwli cmar fيma xakaahu اlأصl faاndur ma dakr fayلزm الإimaama fi التصرف عlى الأnaami manhaج الsharc الwafi falaa yجuزu naصbh lfaasiq yaumu fi الصlaةi bاlkhalaaئq وhadihi الsuraة cudat waaxidة min alati inطawت عalayha الqاacdة taصرف الإimaami imaamka taصarufkiisu yacni shaqadiisu liraciyati uu markaa cala raciyati ku tasarufaa uniita waxaa lagu xidhay bilmaslaxati maslaxadii almarciyati markaisagaa la ilaalinayay ayaa lagu xidhay wa haadihi tan oo qaacidada ah nasa calayha waxaa nasgareeyey oo sheegay oo yacni markaa bacdhabay ashaafici sheekhii shaafici loodhan jiray maxamed ibnu idriis id qaala waqti uu yidhi qowlan hadal maa lahu min daafici wax markaa radinaya marka aanu u sugnay mansilatu limaami imaamka mansiladiisu min marciye ka markaysaga waxaa raciyadda u ah markaysaga waxaan uu yacni ka joogaa mansilatu lweliyi waa weliga markaysagaa mansiladiisa ka markaysagaa mas-uulkiihi min muuliyihi ka markaysagaa uu weliga u yahay yacni ruuxa uu weliga u yahay weligu halkuu ka joogo ayuu imaamkuna raciyaddiisa ka jooga waa asluhaa markaysagaa yacni eraygan asalkiisa ruwiya waa la soo wariyey min qowli cumar xaaluu yahay kaa'ina min qowli cumar hadalkii cumar xaaluu ka mid yahay fii maa xakaahu alaslu kitaabka asalku alashbaaha ahi sida markaa uu soo xikaayooday oo sheegay fandur markaa eeg buu ku yidhi maa dakaru wuxuu marka isagaa sheegay eegoo bal hadda kitaabka alashbaah wannadaa'ir u noqo fayelzamu waxaa laasim ku oo ku waajiba alimaama imaamka fi tasarufi tasarufka gudihiisa cala alanaami uu ku tasarufayo manhaaju sharci ariiqa sharciga alwafi ee markaisagaa kaamilka ama alwafi yacni markaa shuruudihiisu markaisagaa ay oofsamayso falaa yajuusu ma bannaana nasbuhu markaisagaa inuu markaa taagaa oo bimacnaa waxa weeye uu markaa cayima lifaasiqin faasiq inuu u taago oo bimacnaa u cayimo buu uga jeedaa yacni yaumu fi salaati bilkhalaa'iqi faasiqaasoo yacni yaumu tujinaya bilkhalaa'iqi khalaa'iqda fi salaati salaada tujinaya yaumu fi salaati bilkhalaa'iq wa hadihi suuratu suuradan cuddat waxaa lagu tiriyey waaxida inay markaa mid tahay baa lagu tiriyey inay mid tahay baa lagu tiriyey oo min allatii qawaaciddii ka mid ahaaday intawat calayha alqaacida masaa-isha gudagelaysa suuradan baa loo jeedaa suuradan hadda uu sheegay suwarka badan ee soo gudagelaya qaacidada suuro ka mida inay tahay ayaa lagu tiriye suuradaasoo keliya ma aha markaa in qaacidada looga jeedo waxa uu inoo tilmaamayaa in imaamku yacni tasarufka uu racyada ku tasarufayo iyo waxa uu samaynayaa waxay ku xidhan tahay maslaxo oo marka la yidhaahdo imaamka waxa weeye siduu yacni marka arka ka yeelaya loogama jeedo calaa sabiili shahwa siduu iska jeclaysta iyo hawe inuu ku yeelayo waa inay tahay markaysa waxaan markaa inuu eego yacni sida aslaxa u ah waa inuu shay walba ka yeelo a marka hadalka cumar bnukhadaab ee laga soo wariyey waxa uu tilmaamayaa innii nazaltu nafsii fii maali illaahi mansilata waali ilyatiim yacni waxaan dejiyey buu yidhi maalka ilaahaya bimacnaa maalka muslimiinta ee waxa weeye xukuumadda markaysagaa islaamiyadii ay leedahay ee meesha aan markaa maalkaa ka joogayo naftayda waxaan ka dejiyey halka markaysa waxaan mas-uulka ka xoolo agoomeed ka ah ka mas-uul agoonka u ah ee xoolihiisana mas-uulka uga ay meesha uu ka joogo fa in ixtajtu akhadtu minhu haddaan u baahdo xoolaha markaysaga waxaan waxbaan ka qaadanaya fa idaa aysartu raddadtuhu haddaan markaysagaa xoolaysto oo ladnaado oo aan xoolo helo yacni oo maysara ila kulanto xaaladdaa waa celinayaayo amaahoo kale igu tahay wain istaknaytu istacfaftu haddaan markaysagaa ka maarmana waa ka dhowrsoonayaa waa iska daynaya bimacnaa waxa uu tilmaamayaa cumar bnukhadaab yacni markaa sida laga soo wariyey inuu waxa weeye xoolaha markaysa waxaan markaa muslimiinta inaan waxba ka cunayn oo baytulmaalka inuu markaa aanu iska cunaynin oo aanu iskaga tasarufaynin ayuu tilmaamay qadarka daruuriga ee uu ka isticmaalayo waxa ay tahay waa mid markaa uu leeyahay haddii aan markaa u baahdo ayuun baan qaadanaya haddaanan u baahanna waxbaba ka qaadan maayo waxbaba ka qaadan maayo haddii aan u baahdo wax ka qaato waxaan ka qaatay hadhowaa waxaan gudayo haddii aan helo marka waxa weeye xoolaha agoonka markaa meesha laga joogo ayaan ka joogaa buuri xoolaha agoonkana markaysa waxaan culammadu laba qowl bay ka leeyihiin qowl markaysaga waa kaad mooda yacni cumar inuu ishaarayo qowl kalena waa khilaafsan yahayo yacni masaladu waxay ku saabsan tahay ruuxu hadduu qani yahay oo waxaysto inuu xoolaha agoonka wax ka cunaa uma banaana aayadduba waa ku cadda laakiin waxa weeye haddaanu waxba haysanin waxa markaa la amray oo loo ibaaxeeyey inuu si macruufo wanaagsan wax uga qaato falya'kul bilmacruuf wabtalu yataama xataa idaa balaguu nikaxa fain aanastum minhum rushdan faadfacuu ilayhim amwaalahum wla taakuluha israafan wabidaaran an yakbaruu waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf marka waxa weeye waxa markaa la amray haddii uu hani yahay inaanu inaba waxbaba ka qaadan laakiin hadduu faqiir yahay oo caydh yahay oo xaalkiisu caynkaa yahay xoolaha agoonkana uu ku mashquulsan yahayo uu iyagii u khidmaynayo u rogrogayo oo markaa caynkaa u samaynayo oo maslaxaddii agoonka xooluhu ka dayacmayaan haddii aanu ku mashquulin xaalka noocaasa wuxuu ka qaadanayaa si macruufa waxa uga cuno sidaa macruufkaa waxa uga cunayaa madaynba mise waxa weeye markaa waa wax markaa uu yacni aan la weydiinayn culamada badankoodu waxay yidhahdaan dayn ma aha oo waxa weeye markaysagaa waa u bannaan tahay ujratulmisli oo kale ay ka dhigan tahay mar haddii xoolihii ugu rogrogayo sidaas oo kale ayay ka dhigan tahay cumar ibnukhadaabna hadalka laga soo wariyey waxa uu eegyahay salafka qaarkoodna ay yidhaahdeen waxa weeye waa markaa waa dayn oo waa amaah nabigana sala allahu alayh wasalam axaadiis baa ka soo aroortay yacni markaa uu nin u yimi oo u leeyahay xoolo agoomeed baan hayaa waxba kale ma hayo yacni xoolihii agoonkana markaysaga waxaan waan ugu shaqaynayaayo isagii markaa maslaxadiisii baan wadaa waxma ka cunaa buuli markaa nebigu wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam bilmacruuf si macruufa markaa uga cun haddii marka waxa weye waxaasi ay tahay mid ay waajib tahay in la qaandhabo nebigu waa sheegi lahaa sala allahu alayh wasalam qaacidaduna waxay tahay taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac bayaanka iyo caddaynta wakhtigay ummaddu u baahan tahay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam ka dibdhigaa wax u bannaan ma aha marka waxaanu sheegin wax waajiba inaynay ahayn baa laga qaadanaya marka sidaas aawadeed axaadiis kale oo qudheedu laga fahmayo sabnuzuulka ku saabsanaydna waa jiraan marka sidaas aawadeed qowlka ah waa dayn ayay faqiirkii ku tahay waa qowl laga raajaxsan yahay wey cumar laftiisa markaa ra'yigan ra'yi khilaafsan baa laga soo wariyey masalada inuu laba qowl ka leeyahay baa laga yaabaa calaa kulli xaal ka soo gudubo waxaa markaa uu yidhi anigu meeshaa markaa waxa weeye ruuxa agoonka mas-uulka u ah ee xoolihiisa hayaa meesha markaysagaa uu ka joogo xoolahaas ayaanana maalkaa ka jooga haddaan u baahdo waxbaan ka qaadanaya haddaan xoolo helana waan iska gudaya a waan iska gudaya oo waa iska bixinaya haddii waxa weeye aan ka markaa maarmana oo aan wax helana waxba ka qaadan maayaba sidaas yada abaan markaa ka yeelaya bu marka hadalka waxa weeye imaamu shaafici ee uu masalada markaysa waxaan isaguna u tilmaamayo waxa markaa ay uu ka soo dheegtay hadalka cumar ibnukhadaab buu ka soo dheegtay marka waxa weeye tasarufka uu imaamku u tasarufayo raciyadda ee shu-uunteeda markaysaa wax ka mida samaynaya waxay ku xidhan tahay maslaxay ku xidhan tahay waxay maslaxa raajixa waa inay kusugan tahay waxaas uu samaynaya marka masaa'il fara badan baana markaysaga gudagelaya xagga agoonka haddaynu misaalino dee waxa uu ilaha yidhi walaa taqrabu maala alyatiimi ila bilati hiya axsan yani xoolaha marka agoonka ha cunina ha u dhowaanina yani siba siday ka wanaaga badantahi mooye si kale ha ugu dhowaanina maadaama la yidhi si kale ha ugu dhowaanina culammadu waxay yidhaahdeen laba shay oo labaduba markaysaga agoonka ay maslaxa u yihiin laba tijaaraaba xoolihii ay suuragal tahay in la geliyo tijaaradan in la geliyo iyo in tijaaradan la geliyo mid baa macaash badan taa macaashka badan xoolaha agoonka taasaa waajiba inuu ugeliyo waayo axsankiyada ah axsanku waa tii wanaagga badnayd marka haddii aad waxa weeye tii laga macaashka badnaa haba ku faa'iidayay haddaad u geliso waxay noqonaysaa inaanad axsankii yeelina xasan baad yeeshay ilahayna wuxuu ku amray axsanka inaad yeesho saasuu markaa ku amray xagga dhibaatada haddii laga eego laba siyood markaa dhibaatada yar in loo yeelo ayaa waajib ku yahay oo xoolihii agoonkaadoo sidaa ayaaba shufta ku heshay shuftadiiba xoolaha yacni waxay dooneen inay kaa qaadaan waxayse markaysaga waxay suurtoobi karta haddaad xoolaha la gorgortanto oo inaad wax siiso aad doonto aad u ogolaato xaalka noocaasa xoolaha bacdigood baad badbaadin kartaa dabadeed wuxuu yidhi markaysaga waxaan markaa anigu ma bixin karo oo yacni xoolahan markaysaga agoon baa leh oo agoonkana markaysaga wixiisa anigu shaqo kuma lihiyo ma bixin karo dabadeedna markii sidaas la yidhi bay xoolihii wada qaadeen haddii lala gorgortamo oo wax la siin lahaayana waxa weeye oo bacdi ka mida xoolaha la siin lahaana intay doonaan baa la ekaadaane waa ku tegi lahaayeeno inta kale waa iska degin lahaayeen dabadeed marka waxa weeye tii buu yeeli waayey xoolihiibuu markaysaga inuu wax ka bixiyu diido waaba laga wada qaaday culammadu waxay yidhahaan damina waa qaandhabaya sababta u qaandhabayaana waxay tahay labada siyood ama labada madaro tii labada axsanka ahayd ee laba dare lagu dooransii baa meesha taalle tii axsanka ahayd ee ta kale dhaantay ayaanu yeelino xoolaha bacdigeed inuu bixiyo bacdiga kalena ku badbaadiyo sidaasaa markaa yacni halkan doorroonay tii baanu yeelin ee waxa markaysa waxaa markaa uu yacni yidhi anigu bixin maayo buuri markay caynkaas iyadaa noqotay xoolihii waa qaandhabay marka waxa weeye sidaas umuuro badan bay sidaas u misaaliyaan marka waxau imaamkuna masaa-isha la yidhaahdo imaamkaa si ka yeelaya ama khaliifada yani si ka yeelaysa sida ay ka yeelaysaa wa kuma xidhan ee waxay ku xidhan tahay maslaxo hadduu si maslaxada markaa yacni maslaxa ka dhalanayso aanu yeelin oo markaysaga yani isagoo garanaya in maslaxa markaa yani laga maslaxo badan yahay yani ya'sam waa ku dambaabaya caasim buu ku noqonaya caasim ayuu ku noqonaya masaa'il badan baa markaysagaa baabkan ku tacalluqaya masaa-isha ku tacalluqayana waxaa ka mid a in waxa weeye yacni salaadoo kale dadka markaysaga waxaan uu imaamka uga yeelayaa waa inay noqdaan a'immadu dad markaysagaa cuduula oo siqaada waa inay markaa yihiin oo saalixiin ah oo dad fasaqa ah markaysaga waxaan iyo dalama ah waa inaynay ahayn dad fasaqa ah waa inaynay markaysaga ahayn waayo imaamada markaysagaa faasiqu waa laga fiican yahay xaalatul ikhtiyaar in waxa weeye imaam laga dhigto iyadoo markaysagaa la awoodi karayo midaan faasiq ahayn imaamkii laga dhigo yacni marka waxa weeye jaa-is ma ah culamada qaarna waa makruh bay markaa ka yani ku tilmaamaan allahuma ilaa waxaa laga reebaya haddii markaa laga baqayo ninkaa haddaan imaamka laga yeelin oo aan salaada isaga loo dhiibin yani masaajidkaas in fitna ka dhacayso xaaladda noocaasa hadday fitna ka dhacayso waxa weye waa laba daran lagu dooransiiyo ta sahlan ayaa la qaadanaya oo si aan fitna u dhicin waa la isaga yeelaya suurada noocaas oo kalea markaysaga waa laga reebaya suurada noocaas oo kalea waa laga reebaya masaa-isha kale waxaa ka mid a ruux marka waxa weeye qof dumara oo baaliqada ah ayaa markaysagaa weli khaasa ma haysato waxay markaa ku raalli noqotay qof aan markaa kuf u ahay raalli ahaansho ay ku raalli noqotay ma loogu guurin karaa mise looguma guurin karo aduu masaladaa waxa uu markaa tilmaamaya khilaaf badan baa ku sugan laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen oo qaacidada milicsanaya markaysaga yacni ma asaxayso inuu u guuriyo waayo haddaan mar weli gaari jirin yani wilaayadii markaysaga caamka ahayd ayaa meesha markaysa waxaan markaa yani taalla marka xaqanna muslimiinta oo dhan buu u yaallaa maadaama xaqani markaysaga muslimiinta marka uu yaallo yani muslimiinta markaysa waxaan markaa xaq u yaalla isagu ma cafin karo yani xaq markaa muslimiintaba u yaalla markaa ma cafin karo adigu calaa kulli xaal masalada markaa kafaa'ada ku saabsan ama kufnimada yani markaa diintii akhlaaqda ayaa sida raajixa yani kufku yahay إda ataakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuh ilaa tafcaluhu takun fitnat fi lardi wafasaadun cariid xadiiskii tirmidi waxa uu tilmaamayey yani waxa weeye hadduu idin yimaado mida aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa ka raalli tihiin u guuriya haddaydaan sidaas yeelin yani waxa weeye fitna arlada markaysagaa ka xasili doonta iyo fasaad markaysagaa ballaaran marka sida raajixa kafaadu waa diintii akhlaaq ha yeeshee shaaficiyadu markaysagaa waxay qabaan kafaa'a markaysagaa nasabka iyo yacni xirfadda iyo shaqada iyo ku tacalluqdaa inay jiraan ayay markaa qabaan sidaas aawadeedna mubaalaqo badan bay ku sameeyaan waxay odhanayaan ruuxa markaysa waxaan markaa qurashiga ahi gabadhii qurayshiyadda ahayd inay waxa weeye nimaan quraysh ahayn inuu guursado yacni markaa kuf uma ah nin marka waxa weeye ama qof markiisa waxaan markaa ah reer bani haashim oo kale inuu guursado markiisa waxaan markaa yacni ruuxaan markaa haashimi ahayn yacni kuf uma aha waxyaalo badan oo saasay markaa tilmaamaya laakiin calaa kulli xaal waa qowl laga raajaxsan yahay nebigana sala allahu alayhi wasalam iyadoo markaysaga waxaan markaa dee hablihiisa wax la sharafi aynay jirin ayaa haddana waxa guursanayay yani cidaan xataa reer bani haashim ba ahayn ayaa qaarkood markaysagaa qabay umaan ibnu cafaan baa ka mid ahaa marka cidaan reer bani haashim ba ahayn ayaa markaa guursanaysa marka waxa weeye calaa kulli xaal wax daliila mas'alada noocaasi ma laha oo qawi ah wax daliila oo qawiya markaysaga ma laha marka waa qowl laga raajaxsan yahay qawlkaa ku saabsan kafaa'ada waxaan diin iyo akhlaaq ahayn in kafaa'adii markaysa waxaan markaa lagu yacni ictibaarinayo masaa'il badan oo markaa kale oo ku tacalluqa ayaa jira yacni markaa imaamka waxaa ka mid oo kale ruuxii markaysa waxaan markaa masalan qof baabu dilay markaysaga camdi u dilay qofkaasi markaysaga awliye markaysaga maleh awliyaa lmaqtuul oo markaysa waxaan markaa hadda yacni qofkan markaa qisaastii ama dooranaysa ama yacni cafinaysa waa noocii la odhan jiray markaysa waxaan baytulmaalka ayaa markaysaga waxa diyadana markaysaga waxaan usugnaanaysaa xaquna markaysaga waxaan muslimiintu usugnaanaya culamada qaarkood qaacidadan iyagoo ku eegaya waxay yidhahdeen ma banaano markaysaga inuu cafiyo waayo xaq muslimiinta oo dhan usugnaaday wy marka maadaama ay tahay xaq muslimiinta oo dhan usugnaaday ninkan markaa in la qisaaso oo loo dilaa yaa xaq cid gaara usugnaaday aanu ahayn ma cafin kara ilaaba ilaa waa inuu uqisaasaa ilaaba ilaa waa inuu markaysagaa uqisaasaa marka calaa kulli xaal suwar fara badan baa markaysaga waxaan markaa soo gelisay faadaanigu wuxuu odhanayaa markaysa waxaa salaada faasiqa lagu daba tukadaa waa ansaxaysaa oo markaysa waxaa shaykhaanka waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim cabdillaahi ibni cumar inuu ku daba tukan jiray xajaaj yacni cabdillahi ibni cumar inuu xajaaj ku daba tukan jiray waa sax weeye waa jirtay yacni aathaar saxiixa bay kusoo aroortay ha yeeshee halkuu yidhi bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa qalad yacni bukhaari iyo muslim may soo wariyey ee ibnu abi shayba iyo markaysagaa keyrkii baa soo wariyey sanad saxiixa inay kusoo aroortay culammadii markaysaga waxaan markaa hore ku dhoodana qaar baa waxay odhan jireen yacni bukhaaria soo wariyey oo culamo badan oo markaa ibnu taymiya ka mid yahay baa markaa yidhi laakiin bukhaari yani xadiidka markaysaga waxaa kuma jiro sida culamada muxadisiinta qaarkood yani marka ay caddeeyeen marka sidaas aawadeed yani albanina uu odhanaya aad baan markaysaga bukhaariga uga baaray marka kama helin markaysaga yani asarkaas yani bukhaariga marka adigu calaa kulli xaal ibn abi shabiya keyrkii baa soo wariyey waana marka ahar yani markaa saxiixa masalada marka uu yidhi waxa weeye yani law zawaja baaliqatan bigayri kuf'in biridaha lam yasixa yani waxa uu tilmaamaya markaysaga culamo kale oo markaysaga badani inay khilaafeen oo culamaa ulyaman ah oo waxa weeye markaa shaykhaanku ha arjaxaanba qowlkaasaa ictimaadaan raafici iyo nawowi laakiin markaysagaa culamo badan oo kale ayaa khilaafay dabeedna wuxuu sardinaya culamadii markaa khilaafay birida yani iyadoo xataa raalli ku ah ayaan markaa guurkaasi asaxayn bu markaasaa isagoo uu sii sharxayo faadaaniguba wuxuu yihi bian dalabat minhu dalika hada laysa biqaydin ilaa farqa bayna an takuna qad radiyat am la wuxuu yihi tasarufu limaami imaamka tasarufkuu ku tasarufayo nuwaabtiisuna waa la mide wax allo waxaa imaamka ka hooseeya iyaguna markaysagaa tasarufkay ku tasarufayaan maslaxadaasi ku xidhan yahi waxaan maslaxa ku jirin inuu ku tasarufaa yani uma badna hadduu ka shekiyo maslaxa ma ku jirta mise kuma jirta waa inuu ka tawaqufaa waana inuu kala yani shuuraystaayo weydiiyaa dadka markaysaga ahlucilmiga iyo ahlura'yiga umuuraha noocaasa iyama aslaxa waa inuu saas yadaa yidhahda waxyaalaha maslaxada la eegayo masaalixda la eegayana haddaanu isagu caalim ahayn waa inuu ahlucilmiga ictimaado ayaa waajib ku ah ahlucilmiga waxaa la yidhahdaa waxa weeye waa umaraa ulumara bimacnaa waxa weeye umaradii bay umaro u sii yihiin yani waajibku waa caynkaas oo daacada markaysagaa amiirka la adeecaya ama markaysagaa imaamka la adeecaya waxay farca ka tahay daacada culamada la adeecaya isagana waxa waajib ku ah haddaanu markaysaga cilmi lahayn ahlu cilmigu waxay yani markaa u fatwoodaan inuu markaysaga ku socdo oo culamada adeeco ayaa markaysaga waajib ku ah waata markaysa waa marka ay culamada qaarkood yidhahdeen sida ibnulqayim iyo daacatu lculamaa afrad min daacati alaabaa walummahaat daacada culamada la ateeca way ka faralnimo badan tahay daacada markaysaga aabbayaasha iyo hooyooyinka la ateecayo waayo markaysaga aabbayaasha iyo hooyooyinku ruux iyo waxay dhaleen jasadka laakiin waxa weeye iyagu waa aabaa-ul arwaax yani nafii bay markaysaga tarbiyeynayaan marka waxa weeye sidaas aawadeed yani mas-uuliyaddiisa iyo muhimadoodu waa ka weyn tasarufu limaami imaamka tasarufkiisa liraciyati ay cala araciyati uu ku tasarufaa uniida waxa la xidhay bilmaslaxati maslaxadii baa lagu xidhay almarciya yani markaysa waxaan markaa la ilaalinay wa haadihi qaacidada nasa calayha waxaa nasgareeyey ashaafici shaafici baa nasgareeyey id qaala waqti uu yidhi qawlan marka odhaahoo maa lahu min daafici wax markaysagaa daafacayoo radinaya aanu markaa jirin mansilatu limaami hadalku yidhi waa maxay mansilatu limaami imaamka mansiladiisu min marciyihi kuwa markaysa waxaa raciyadda u ah maqaamka uu ka joogaa mansilatu lweliyi waa weliga markaysagaa mansiladiisu min muliyihi ka uu weliga u yahay markaa ka joogo wa asluhaa asalkeedu hadalkan ruwiya waa la soo wariyey min qawli cumar xaala kawniha ay tahay kaa'inatan min qawli cumar yacni hadalkii markaysagaa cumar xaalay ka mid tahay fiimaa xakaahu marka lagu socdo siduu markaysagaa yacni soo xikaayooday alaslu kitaabkii asalka ayaa alashbaah wannadaa'ir fandur eeg buu ku yidhi maa dakara waxa uu sheegay bal hadda eego markaysaga waxaan markaa u fiirsabu fayalzamu waxaa ku waajiba alimaama imaamka fi tasarufi tasarufka gudihiisa cala alanaami uu ku tasarufayo manhaju sharci ariiqa sharcigaa ku waajiba ariiqaa sharcigaoo alwafi kii kaamilka ahaaday ama alwaafiyati bishuruud shuruudda shuruudda markaysa waxaan markaa shuruuddeedu ay dhammayska tiran tahay falaa yajuusu ma banaano nasbuhu markaysagaa inuu u taago o u dhidbo lifaasiqin yacni markaysagaa faasiq markaysagaa inuu markaa u taago dadkii markaysa waxaan markaa inuu yani u cayimaa looga jeedaa faasiqaasoo yaummu fi salaati salaada tujinaya bilkhalaa'iqi khalqiga tujinaya inuu kaa yani u cayimaa mid u bannaan ma aha isagoo markaa yani awoodi karaya ruux saalixa inuu markaysaga uga dhigo yani imaam uga dhigo imaam salaa wa haadihi suuratu suuradan cuddat waa la tiriyey yani markaa waxa weeye waaxidatan inay markaa waxa weeye ay tahay yani markaa mid keliya oo minalati ka mid a ama cuddat waa la tiriyey yani suuradan markaysagaa cuddat waxa markaa la tiriyey yani markaa waaxida ay waaxidatun inay ka mid tahay mid keliya oo markaa min allatii kuwii ka mida indawat calayha alqaacida qaacidadaas markaysaga waxaa soo gudagalay alqaacidatu asaadisa qaacidada lixaad alxuduudu tasqudu bishubahaat wbiitifaaqin alxuduudu tasqudu bishubahaati xasbama qad dabaduu waasluha min alxadiisi warada min turuqin cadiidati wactumida lafaqa bayna kowniha fii man facal waaridatan aw fii ariiqin aw maxal لكنها لا تسقط التعذير عندهم وتسقط التكفير وشرطها القوة فيما ذكروا جزما وإلا فهي لا تؤثر وحول الناظمك قاعدة لحاد وحويا الحدود تسقط بالشبهات حدود وحي كدعان حدثك شبهوين بي كدعان وباتفاق الحدود تسقط والحدود حدود يعني تسقط ودعيسا bishubuhaati shubuhooyin bay ku dhacaysaa biitifaaqin ay maca itifaaqin markaa waafaqsan in la isku waafaqsan yahay la jirkeeda xasbamaa qad dabaduu yacni siday culammadu markaysaga waxaan markaa qaacideeyeen ee dabdiyeen marka lagu socdo wa asluhaa asalka qaacidada min alxadiisi xaaluu ka mid yahay warada waa soo arooray min turuqin buu kusoo ka soo arooray duruqyadaasoo cadiidatin markaysagaa badan waxtumida waana la ictimaaday laa farqa markaysagaa farqi ma ahaanin bayna kawnihaa mid ku sugan marka ahaanshaheeda ay tahay fii man facala waaridatan bayna kawnihaa ahaanshaheeda ay tahay waaridatan mid soo aroortay fii man facala ciddii markaa samaysay oo faacilka yacni markaa ku soo aroorto shubhatun fi lfaacil inay tahay aw fii ariiqin ama ariiq mid ku soo aroortay aw maxal ama markaysaga xon yani maxal makaan inay ku soo aroortay yacni saddexdaa farqi ma kala laha waxau inoo tilmaamaya halkan qaacidada markaa la yidhaahdo alxuduudu yani tasqutu bishubuhaat xuduuddu markaa shubhooyinka ayay ku dhacdaa qaacidadaas ayuu inoo tilmaamaya qaacidadan waxaa markaa loo ictimaaday oo laga cuskaday yacni xadiis lasoo wariyo oo nebiga sala allahu alayhi wasalam laga soo raray idra'u lxuduuda bishubuhaat xuduudda ku daafaca shubhooyin ku daafaca xadiiskaasina duruuq mutacadida ayuu leeyahay culamada qaarkoodna markaysa waxaan markaa waxaan filayaa inay xoogaa quweyn jireen oo markaa subul salaamka iyo naylul awtaarka iyo inay soo dhoweyn jireen baan filayaa ay ka dhigi jireen yani waxyaalaha isquweynaya inay duruq markaysaga waxa yuqawi bacduha bacdan sidaa inay u tilmaami jireen maan filaya maan soo egin culamada qaarkoodna way daciifiyeen oo waxay yidhahdaan duruqa dacfi baa ku sugan sidaas aawadee inay isquweyso ma suuragal aha waana sida markaysa waxaan markaa sheekhu lalbani uu maray kitaabkiisa irwaa lkhaliil oo waxau leeyahy duruqa dhammaantii marka la isu geeyo waxba kama ansaxayaan ha yeeshee waxaa jira markaysa waxaan aasaar saxaabada ka soo aroortay ayaa jira oo markaysaga qaacidada markaysagaa la micna ah aasaartaas waxaa ka mid a markaysaga qaacidadan markaa la micna ah asarka markaa laga soo raray cabdullaahi bni mascuud oo bayhaqi markaa uu sunankiisa kusoo wariyey oo uu cabdillahi ibn mascuud odhanayo culammadii saxaabada ka mida idraw alxuduuda walqatla can ilmuslimiina ma istatactum yani lafdiga markaysagaa bayhaqiga ay ugu qoran tahay yani farqa u yaro dhexeeya siduu markaa hadda usoo rarayo saaxib alxaashiya waxay ugu qoran tahay markaysa waxaan markaa saanfilayo idra-u yani markaa aljalda walqatla can ilmuslimiina ma istatactum yani wixii markaysa waxaan markaa muslimiinta waxaa ka daafacdaan garaaca iyo markaa dilka intaa kari kartaa marka waa riwaaya bilmacna yani alxuduuda walqatla aljalda walqatla can ilmuslimiina ma istatactum imaamu dahabina waxa uu ihi markaysa waxaan markaa waa markaa jayid yani sanadkiisu xaafid ibnu xajar laftiisu markaysa waxaan markaa waxa uu tilmaamay inuu markaa xasan yahay oo waxa uu yihi waa mawquufun yani marka waxa weeye yani saxiixa buu marna yidhi marna waa xasan buu yidhi sidaas yada ayuu markaa tilmaamay hadal kale cumar bnu khadaab uu leeyahay oo kaas la mida baa jira oo uu yidhi lian ucatila alxuduuda bishubuhaati axabu ilaya min an uqiimaha fi shubuhaat inaan xuduudda tactiiliyo o aan yani fulin waayo oo shubhooyinka darteed u tactiiliyo aan u fulin waayo baan waxaan ka jeclahay inaan shubhooyin ku oogo iyadoo shubuhaad jiraan xadkii inaan oogo akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ayaa markaysaga musanafka kusoo saaray waxaa kale oo soo saaray markaysa waxaan yani ibnu xasmi kitaabkiisa muxallaha la yidhahdo ama irsaalka la yidhaahdo xaafid ibnu xajarna waxa uu sheegay sanad saxiixa inuu markaa ibnu xasmi kusoo wariyey sanad saxiixa inuu ibnu xasmi kusoo wariyey lafdi kale waxaa laga sheegaa markaysagaa cumar ibnu khadaab inuu yidhi yani alkhaطa'u fi lcafwi khayru min alkhaطa'i fi lcuquba alkhaطa'u fi lcafwi inaan ku gefo markaysaga cafinta marka aan wax cafinayo ayaa waxa marka ay dhaantaa oo aan ka jeclahay inaan ciqaabtaan cid ciqaabayo aan ku gefo oo cid ciqaab lahayd inaan ciqaabi waayo yani shaki aan ka shakiyey darteed shubhama ku sugan oo waxaan ka jeclahay cid markaa ciqaab aan mutaysan intaan ku khatoo inaan ciqaabo marka masalada noocaasa ayuu marka waxa weye cumar ibnu khadaabna tilmaamay asaar kale oo badan oo saxaabada ka soo aroorayna oo markaa shubahaadkaas inay yani xuduudda ku daafici jireen tilmaamayaana waa markiisa waxa waa soo arooray ibnu xajarku waxay u eg tahay markaisaga xadiidka inuu isku quweynayo oo uu markaa tilmaamayo xadiidku markaisagaa duruqdiisu inay isquweynayso duruqda xadiidka marfuuca ahi inay isquweynayso yani markaa sidaasaa ibnu xajarka laftiisa u egya siduu markaa sheikha laftiisa ka soo roray marka sababtu waxay tahay qof asalkiisu markaa macsuum yahay yani waxa lagu banaysanaya waa inay noqotaa wax cad oo alaslu fi dimaai lmuslimiina wa amwaalihim alxurmat falaa yustabaxu ila biyaqiin asal waxa waa dhiigaga muslimiinta iyo markaysa waxaan markaa iyo xoolahooda inay markaa xaaraam yihiin ayaa asal u ah wax yaqiina oo la hubo oo sida qoraxda u cad mooyaane wax kale in lagu banaystama wax sida qoraxda u cad mooyaane wax kale in lagu banaystamaa marka haddii ishkaal galo yani asalkii baa la istisxaabaya waxa loodhanaya shayga asalkiisu muxuu ahaa dee dadkan muslimiinta asalkoodu wuxuu ahaa markaysa waxaa inay banaanayn xataa in la garaaco oo cismay lahaayeen dee waxay noqonaysaa markaysa al aslu baqaau maa kaana calaa maa kaan haddii arrinkii ishkaal kaa galo asalkii markaa xurmada ahaa baad istisxaabaysaa ilaa bayina cad aad ka helayso oo waadixo markaysaga burhaan marka qawaaciddii bay ku dhisantao ku fadhida waxaa shabahda hadalka markaysaga khazali uu yidhaahdo yani in waxa weeye boqol gaal boqol gaal khata'an in nolosha loogu daayo bimacnaa dad muslimiin ahaa ayaa markaysa waxaan markaa waxa weeye waa laga shakiyey waxa lais war miyay gaaloobeen miladii miyay ka baxeen mise kama bixin ishkaal baa deed marka arrinka noocaasa galay dabaed marka waxa weeye xaqiiqadooduna waxay tahay inay gaaloobeen oo inay milada ku jireen boqol gaal in khata'an markaysagaa nolosha loogu daayo oo la layn waayo ayaa waxay markaa ka sahlanta oo ka fudud tahay in markaa muslim keliya khata'an dhiiggiisa loo daadiyo muslim keliya in dhiiggiisa khata loo daadiyo iyo in boqol gaal yacni khata'an markaysaga iyagoo lamoodaya asalkii islaamnimo weli inay ku baaqi yihiin in la daayo markaysaga oo noloshii lagu baaqi yeelo khata'an loogu baaqi yeelo labada waxa sahlan in boqol gaal nolosha lagu baaqi yeelo khata'an waayo qofka keliya oo muslima dilka la dilayo markiisa waxaan markaa waxa uu yahay oo aan markaa waxaan sharci ahay dhiiggiisa lagu banaysanaya waa cadiimatu min alcadaa'ib yani waxaana markaysaga aad iyo aad ayaa markaa loo adkeeyey la zawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli muumin adduunyada oo dhan oo suusha ayaa ilahay waxay kala sahlan tahay yani qof muumina in xaq darro lagu dilo xaq darro lagu dilo marka waxa weeye mas'aladaa waxay ku dhisan tahay un waxa weeye alxuduudu tasqutu bishubahaat wakadalik waxaa laga soo naqliyaa abudardaa inuu markaa waxa weeye qof dumari ay tidhi waxa weye waxbaan xaday dabeedna markaasuu yihi asaraqti ma waxbaad xaday quli la waxaad tidhahdaa may waa u laqimaya quuli laa may dheh wuxuu doonaya markaysaa waxa arrinkan inuu baawdo asalkaasina abu darda waa ka asaxay xagga marfuuca haddii laga eego yani axaadiista nebiga loo rafcinayo yani rag baa u iman jiray ama maaciskii markay yimaadeen ee ay yidhahdeen markaysa yaa rasuul allah waa sinaysa nebigu sala allahu alayh wasalam ixtimaalaad buu soo arooriyay yuu waalan yahay ma khamruu cabay waasinadu waxay tahay mataqaana yani ishkaalaad markaysaga ama ixtimaalaad buu nebigu kusoo arooriyay sala allahu alay wasalam ilaa saxaabada qaarkood afkiisa ursadeen oo yidhahdeen yaa rasuul allah khamriga waxba ka uri maaya kullu dalik waxay tilmaamaysaa yani axaadiista nebiga saa laga soo warinayaana waxay tilmaamaysaa waxa weeye alxuduudu yani tasqutu bishubaha marka waxa weeye qaacidadani cala kulli xaal waa qaacida muctabara sidaas aawadeed ayuu sheikhu waxa weye wabiitifaaqin alxuduud oo qaacidadu inay muttafaqatun calayha tahay oo mid la isku waafaqsan yahay tahay ayuu noo tilmaamaya ibnu nujaym alxanafi waxa uu yidhi kitaabkiisa alashbah walnadaa'ir wa fii fatxi lqadiiri yani kitaab fatxulqadiir la yidhahdo kutubta xanafiye ka mida weeye waxaa ku sugan buuhi kitaabkaas أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول يعني حوغا فقهاء قاربان حديث في عنه marka waxa weeye wuxuu ka soo raray fatxul qadiirka ma aha marka tafsiirka inuu naqaano maaha waa kitaab markiisa waxa markaa kutubta xanafiye ka mida oo fiqi ah wuxuu yidhi marka waxay ku ijmaaceen culammada markaysa waxa markaa beledadu in xuduudda lagu daafaco shubahaadka ijmaac weeyaan culamadii xanafiya qaarkood baa sheegay markuu intaa sheegay wuxuu i xadiisu lmarwiyi fi dalika muttafaqun caleyh wa talaqat lummatu bilqabul xadiiska sidaa kusoo arooray idlow lxuduuda bishubahaat waa muttafaqun caleyh yani sax ma aha waa inaga sheegnay xadiiska sixadiisa waa in la isku haysto bukhariyo muslim maxaa uga dana bukhariyo muslim ay soo weri waa xadiis sixadiisa waa la isku haysto yani waa xadiis la isku waafaqsan yahay buri watalaqat lummatu bilqabul ummaduna qabuul bay wala kulanti marka cala kulli xaal waa khata oo xadiisku markaa muttafaqun caleyhi ma aha bale markaysa culamada qaar waxay leeyihin ma asixinba washubhatu maa yashbahu haabita walaysa bihaabitin shubhana waxaa la yaha wixii wax markaa sugan shabaha oo aan sugnayn ayaa la yidhahdaa wa asxaabuna raximahum allahu qasamuu ilaa shubhatin fi lficli watusama shubhat lishtibaah wa ilaa shubhatin fi lmaxal markaasi culamadayaduna waxay u qaybiyeen xanafiye shubhada laba nooc halka markaa shaaficiyadu saddex nooc ay u qaybinayso shubhatun fi lfaacil wa shubhatun fi lmaxal wa shubhatun markaa fi ariiq saddexdaa qaybood siday ugu qaybinayaan ayaa waxa weeye laba iyagu u qaybiyeen bui amzu cuyuuni lbasaa'ir yani sharxu kitaabi alashbah walnadaa'ir mujaladka markaa koowaad saddex boqol iyo markaa sagaal iyo toddobaatan ilaa saddex boqol iyo sideetan ayuu hadalkaas ku yidhi waxa uu zarkashi sheegay waxa uu yihi wa manaatu lishtibaahi anwaacun noocyada markaysa waxa ishtibaahu noocyaal wey yani ishtibaahu waxa uu ku xidhan yahay deh waa noocyaal ka ugu horeeya tacaarudu dawaahir aladilla adilada dawaahirtoodu inay iscaaridaan waa nooca koowaad nooca labaad markaysagaa tacaarud alusuuli almukhtalifa asalada kala duwan inay iscaaridaan waa laba yani alusuul almukhtalifatu biannaha tulxaq usuushii markaa iskhilaafsanayd ee la ilxaaqin lahaa ee la haleeshin lahaa faracan inay kala duwan tahay ee ka saddexaad xalaal iyo xaaraami inay isku darsanto oo markaysa waxaan in la kala sooca ay adkaato ka afraad ikhtilaafka a'immada afartaa wixii ka soo hadhay shubha ma aha warac iyo xalaal miradna ma aha waswaso weeyaan yani shubhadii waa markaysaga waa uu xasriyayo waxa uhi afar nooc bay noqon kartaa shubhadu waxay noqon kartaa mas'ale adiladu iscaariday daliil baa baneeye daliilna waa markaysaga waa waa waa xaaraantimay axallatuma aaya wa xaramatuma aaya waa shubha waa in laga dheeraadaa dawaahir adilla iscaarida ama usuul mukhtalifa masaladu leedahayoo gees haddii laga eegana asalku waa inay markaa caynkaa tahay asalkuna gees kale haddii laga eegana asalku waa si khilaafsan laba asal tacaarud aslayn w inagii soo aragnay waxa weeye tacaarud lasli wadaahir wa tacaarud laslayn laba asal inay iscaaridaan masaladii ba waxay leedahay laba asaloo asal banaanaanshaa iyo asal markaa xurmo ah oo xaaraannimo ah labada asal iscaaridka iscaarideen daliil kaloo kale arjaxay markaa u baahanta daliil kale arjaxa haddaan la haynin waxay noqonaysaa shubha shayga saddexaad ee shubhada noqon kara xalaash iyo xaaraanta inay isku darsanto wey oo in la kala sooca adkaato shayga afraad fuqahadu waa inay isku khilaafaan culamadu oo culamada qaarna yidhahaan waa banaantay qaarna yidhahaan ma banaana marka shaygaa shubha ku suganoo yani waxa weeye markiisa waxa markaa ruuxa aynay u caddaanin oo daliil cad aan u haynin in shaygaasi bannaan yahay iyo waxa weeye shubha waa ku jirta laakiin hadduu ay u caddaato daliil cad uu helo inuu bannaan yahay waxa weeye xaalka noocaas ah waxba dhibaata kuma sugna way iska samayn karaa almansuur fi lqawaacid buu zarkashina saa ku sheegay mujaladka labaad laba boqol iyo sagaal iyo yani marka labaatan laba boqol iyo sagaal iyo labaatan waxa uhi wabitifaaqin alxuduudu itifaaqa culamo kala soo raro oo ibnu mundir laftiisu hadda kitaab lijmaaca laga eego ibnu mundir laftiisu waa soo raray lakin alashbah wanadaa'ir markiisaga ma soo rarin itifaaq mas'aladu inay tahay itifaaqana waxaa looga jeeda itifaaqun fi ljumla ayaa laga tilmaamaya ama suwar la isku khilaafay waa jiraan alxuduudu xuduudda tasqudu waa dhacaysaa bishubahaati shubhooyinkay ku dhacaysaa sababta shubuhaadka ayay ku dhacaysaa shuruuda ay leedahay shubahaday ku dhacaysaana wuu inoo sheegi doonaa biitifaaqin ay maca itifaaqin markaa waafaqsan isku waafaqsanyla jirkeed bay dhacaysaa xasba maa qad dabadu silay culamadu dabdiyeen ee xadeeyeen yani marka lagu socdo wa asluhaa asalka markaysagaa qaacidada min alxadiidi xaalay ka mid tahay warada waa soo aroray xadiidkaasi min turuqin buu ka soo aroray ariiqyadaasoo cadiidatin markaysagaa badan wactumida waana la ictimaaday buu ku yidhi والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك